بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسو جرني كتاب كيني الأربعون النووية شارحي الشيخ محمد بن صالح العثيمين وعن سوق قارني حديث كي تضبية طبنات عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم أو يعلى شداد من أوس حلقة ورية لا كرال النقدة oo isaguna ka wariyey rasuulka alla sal ll ly slam in inuu rasuulku sal ll slam yidhi alla wuxuu ku waajibiyey ixsaanka wax walba fa idaa qataltum haddii aad wax dishaan fa axsinu alqitlata sida wax loo dilaayo hagaajiya oo ha xumaynina oo wixii la dilaayo ha suuro xumaynina oo ha cadaabinina wa idaa dabaxtum haddii aad wax gowracaysaanna fa axsinu dibxata sida wax loo gowracayo hagaajiya oo iyadana ha cadaabinina waxaad gowracaysaan walyuxidda axadukum shafratah qofkiin ha soofeeyo oo ha afeeyo mididiisa uu wax ku gowracayo walyurix dabiixatahu neefka uu gowracayana ha u raaxeeyo yuusan cadaabin muslim baa wariya xadiidka hadalka rasuulka sal ll ly slam uu yidhi in allaha kataba alla wuxuu jideeyey shiikhu marka wuxuu leey laa bimacnaa awjaba yacni waajibin lagama wado innagu sidii laqbii caadada ahaydoo waajibintii aan ku wadna moogta marka alla wuxuu qoray alla wuxuu jideeyey samafal ayuu jideeyey oo wax walba maaragtay loo isticmaalo ixsaan iyo wanaag marka wax walba in loo ixsaan sameeyo lagama wado hadda ee waxaa laga wadaa wax walba in marka la samaynayo la hagaajiyo oo dhaqankii la wanaajiyo marka wax alla wixii nolosha ku saabsan oo dhan ixsaankaas baana laga ula ballamay kadibna rasuulku sala allahu alay slam tusaalayaal ayuu bixiyey markaasuu wuxuu yidhi fa idaa qataltum fa axsinu alqitlata wa idaa dabaxtum fa axsinu adibxata haddii aad wax dilaysaan sida wax loo dilaayo hagaajiya haddii aad wax gowracaysaanna sida wax loo gowraco hagaajiya farqiga u dhexeeyana wuxuu yahay waxa la dilaayo xalaal kuma noqdaan dilka sidii masalan qof ay dilaayo oo kale ay ku dhibaaya oo mu'di ah inaad disho waa kuu bannaanta marka waxaan leenahay marka aad dilayso sida aad u dilayso eyga hagaaji oo ha cadaabin sidoo kale qofku hadduu doono inuu mas dilo waxaa la leeyahay sida aad u dilayso qurxi oo hagaaji asagana ha cadaabin in loo qasdamaha cadaabkiisa sida ugu sahlan in loo dilaa loo baahan yahay hadduu qofku wax gowracana waxaan leenahay sida aad wax u qalayso qurxi oo hagaaji marka dabxiga waxaa loo isticmaalaa wax la cuno ayuu leeyahay shiikhu wuxuu yihi rasuulku sal alla alay slam waliyuxidda axadukum shafratah qofkiin ha soofeeyo ha afeeyo mididiisa si ay dhaqso wax u goyso marka soofihiiyaa lagu maaragtay afaynaa ama dhagax iyo waxaasoo kale isticmaalaan ama waxyaabo kale uun oo lagu soofeeyo si ay u noqoto midi af leh oo si degdeg ah wax u gowracaysa meeshan uu yidhi rasuulku sala alla alay slam waliyurix dabiixatah ha u raaxeeyo neefka uu qalaayo laamta ku jirtaahi waa laamul amri marka uu marka gowracayo neefka ha u raaxeeyo oo mididii si deg deg ah ha ugu qalo yuusa isticmaalin midi saawira si dhaqsa ah ha u qalo faa'iidooyinka marka xadiidka lagala baxaayo faa'iidada koowaad shiikhu wuxuu yidhi waa naxariista alleh uu u naxariisanaayo addoommadiisa oo uu u jideeyey inay ixsaan sameeyaan wax walba waxaa soo gelaya ixsaanka aada u samaynayso qof in jidka la tusiyo u baahan oo aad jidka tusiso aad tidhaahdo meesha aad u socoto halkaasi halkaasi halkaasaa loo maraa sidoo kale in qof cunto u baahan aada cunto siiso sidoo kale dadki inaad macruufka iyo wanaagga farto munkarkii iyo xumaantiina ka reebto kulli markuu ixsaankii soo gelayaan waxa uu rasuulku sal slam uu sheegay ee ah dilka iyo gowraca waa un tusaalayaal keliya wax kale maaha faa'iida labaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo in wax walba ixsaan lagu sameeyo oo maaragta lagu samafalo oo la hagaajiyo sababtoo alle ayaa jideeyey taas jidayn weliba adag oo la adkeeyey faa'iida saddexaadna waxay tahay haddii aad wax dilayso ay bannaan tahay in la dilo sida waxa aada u dilayso hagaaji tusaale ayaan sheegaynaa uu yidhi shiikhu ninbaa waxaa dhibay ey eyada ka mid ah markaas wuxuu doonay inuu dilo siyaabo badanoo marka loo dili karaa jirta xabaduu ku dili karaa oo rasaas buu maaragtay ku dhufan karaa ama madaxuu ka jebin karaa oo maaragtay dhagax ku dili karaa ama sunuu siin karaa eygii ama koronto ayuu maaragtay ku dhejin karaa oo yani shoog uu qaadayo dhaqso uu ku dhimanayo yani siyaabo fara badan oo wax loo dilaa jirta marka muxuu samaynaa marka maadaama la yidhi sidii wax loo dilaaya ha la hagaajiyo sida ugu sahlan buu u dilayaa maxaana ugu fudud hadda sida la sheegay waa in koronto lagu dhejiyo oo iyada lagu dilo oo waxay leeyihiin marka qofka maaragtay qofka yani waxa nool marka koronto lagu dhejiyay leeyihiin oo lagu dilaayo wixii la dilaayay maba dareemayaanba wax xanuun ah naftu dhaqsay ka baxaysaa soon waxba dareemin kaasaa marka ugu sahlan buu leeya sheekhu waa haddii la heli karo waa macnuhu kolley korontadaas ma sahlan eh taa waxaa laga soo reebayaa marka qisaas marka la samaynayo qof baa qof dilay see loo dilaayaa kii wax la dilay marka laga qisaasanayo waxaa leeyahay sidii ugu sahlaneed keliya ha loo dilo mise waxaa la leeyahay wixii uu ku sameeyey qofkii uu dilay haddaanay ahayn wax xaaraana ha lagu sameeyo marka qaarkood dadka wax dilayaa waxyaaba xaaraanay isticmaalaan xaaraanta laguma ogola laakiin wixii kale ka soo haray waa la isticmaali karaa marka qofkii dembigaa geysta dilka ah waxaa lagu sameeyaa kii la dilay wixii uu ku sameeyey oo kale daliilkeeduna wuxuu yahay qisadii ninkii yahuudiga ahaa ee dhagaxa maaragtay ku burburiyey madaxii gabar yaroo jaariyad ah wuxuu faray rasuulku sal ly slama in isagana madaxiisa laba dhagax dhexdood lagu burburiyo sida uu gabadhii ku sameeyey oo kale wax loo diluu yiri xadiidka bukhaari muslim baa wariyey marka qisaasku isagu waa ka duwan yahay oo qofkii wixii u dhadhansiiyey oo kale la rabaa in la dhadhansiiyo haddaanay hadda xaaraan ahayn wax ile dad waxaa jira dilka ku dara waxyaaba akhlaaq xumo ah oon sharcigu ku ogolayn faa'iidada afaraadi waxay tahay xadiidka laga qaadanayo in alle uu leeyahay amarka xukunkuna isaga u noqonayo waxaana u daliila hadalkii rasuulka sal sl uu yidhi ina allaha kataba alixsaana yacni alla wuxuu jideeyey samafalkii qoristuna waa laba nooc oo alla waxbuu qoraya marka la leeyahay waa laba nooc waa mid qadari ah oo xaggii qadarkii ah waxaas alla qoray baa la leeyahay oo wuxuu alla hore u ogaayo haddana uu meel ku qoray haddana wixii uu abuurayo oo la fulinayo oo ay bannaanka u soo baxayaan kulli waa qadar qorid waxaa jirta marka sharci ah yaa iyaduna jirta marka tii qadariga ahayd waa qasab inay dhacdo wixii alla uu qoray oo hore u qoray oo hore u qadaray oo hore u xukumay inay dhacaani waa qasab lagama baaqsan karo laakiin wixii sharci ah ee la jideeyey ee dadka la faray ama laga reebay ila bini aadamkiibaa wax la farayaa iyo jinnigiie way dhici kartaa inay sameeyaan inaanay samaynna way dhici kartaa oo hadde sideedaba shareecadu waa imtixaan qof walba lama qasbin ee waa uun la amray waxna waa laga reebay haddii marka uu samayn waayana cadaab buu ku mudanayaa hadduu u hoggaansamo sharcigiina sawaabkii alle iyo janno ayuu ku helayaa marka dadka saasaa loo imtixaana iyaga oo adduunkan waa lagu imtixaanaya marka waxaan alle sharci ahaan yuu maaragtay u katibay haddii la yidhaahdo ilaa wa ilaa dadkii wixii way samaynayaan maaha inay sameeyaan ama ku ku dhaqmaan sharciga waajib bay ku tahay laakiin hadday ka tagaanna waa wax dhici kara oo laakiin ay ciqaab ku mudanayaan tan koowaad oo yacni kitaabada iyo qoristaas xagga qadarka ah tusaalaha u ah waa hadalkii alle uu yidhi walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarisuhaa cibaadiya asaalixuun waxaan ku qornay yo alla uu leeyahay kutubtii hore oo macnaha towreed iyo keyrkoodba ah min bacdi dikri looxulmaxfuudkii kadib ilaa looxulmaxfuudkan waxbaa lagu qoray moogta kadibaa kutubtii kalena waxaa lagu qoray ana alarda dhulkii oo jannada lagu fasiray culamada qaarkood ay ku fasireen yarisuhaa cibaadiya asaalixuun waxaa dhexli doona addoommadayda kuwa wanaagsan ee amarkiina qaatay wixii la iska reebayna ka joogay kuwaasaa jannadii dhexlaaya sida sual alle uu ka sheegay inay yidhaahdeen alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah mahadoo dhani waxay u sugnaatay allihii noo dhabeeyey oo noo rumeeyey ballankii uu noo qaaday wa warathana alarda dhulkaana dhaxal siiyey natabawa'u min aljannati xaysu nashaa jannadii waxaan ka degaynaa meesha aan doonno haafa nicma ajrucaamiliin baa u dambaysay sheekh saydu wuxuu leeyahay waxaa suurtagala in laga wado in dhulka alla makanin doono oo adduunyadaba laga wado oo dadka wa wanaagsan alla uu dhulkan makanin doono iyagu ay maarata xukumi doonaan sida alla uu yidhi suuratu nuur wacada allaahu aladiina aamanuu minkum wa camiluu asaalixaati layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim alla dadka mu'miniinta ah ee adinkan ka mida wanaaggana sameeyey wuxuu u ballan qaaday inuu dhulka khaliif uga dhigi doono oo ay maamulkiisa iyagu qaban doonaan sidii kuwii ayaga ka horreeyey istikhlaafka loogu sameeyey diinkoodana waa loo makaninayaa ee alla uu raalliga uga noqday marka min bacdi dikri looxulmaxfuudkaas ayaa lagu fasiray mufasiriinta qaarkoodna waxay leeyihiin zabuurka waxaaba laga wadaa zabuurkii la yaqaano caadiga ahayo waa kitaabkii nabiyullaahi daawuud lagu soo dejiyey oo aayaddaas haddaba waa ku qorantay leeyihiin hadda kutubtan moogtahay ay kirishtaanka yuhuudda haystaan yaa zabuurkuna ku jiraa moogta marka aayaddii waaba ku qoran tahaba sidaas hadda maaragtay meeshan loogu sheegay suuratambiyaa yaa zabuurka ku qoranay leeyihiin lafteeda oo waa dad yaqaana jira oo wixii arkay marka tan wuxuu leeyahy shiikhu waa qoris xagga qadarkii ah tusaalaha labaad ee qorista xagga sharciga ah oo jidaynta xagga sharciga ah waa alla qowlkiis uu yidhi kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum alla wuxuu idinku waajibiyey inaad gaaladii la dagaalantaan dagaalkuna wuxuu idin yahay mid aad macnaha dhibsanaysaan idinku waad dhibsanaysaan waad nacaysaan marka waa yani waajibin sharci ah waa wahuwadaas marka damiirku wuxuu leeyahy shiikhu wuxuu u noqonayaa dagaalkii ee qoritaanka u noqon maayo sababtoo saxaabadii rasuulka sal lla ly slam suurtagal ma aha in waajib alla ku waajibiyey ay nacaan ama ay dhibsadaan laakiin yani dilkaasi xoogaa dhibsanayo naftu dhibsanaysaa marka laakiin dagaalka way gelayaan kadibna dee iyaguna waxbay dilayaan mararka qaarkoodna waa iyaga la dilaa oo dagaalkaaba howshiisu ay sidaa tahay shiikhu marka wuxuu leeyahay farqi baa u dhexeeya qofku inuu xugunkii alle uu dhibsado ama wixii la xakumay uu dhibsado marka dilkaasi waxaas iyo xoogaa dhibsanayan moogii xukunka alle iyo waajibiintii alle ma dhibsanayaan ma nacaayaan raalli bay ku yihiin waajibiintii sharciga ahayd waxaa ka mid ah alle qowlkiis uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu dadka muuminiinta ahow waxaa laydinku waajibiyey soonkii bishaa ramadaan inaad soontaan yaa laydinku waajibiyey marka waa sharci ahaan qoritaankaasi waa qoritaan xagga sharciga ah faa'iida shanaad ee laga qaadanaya xadiidka waxay tahay in ixsaankan maaragta la isfaray uu wax walba soo gelaayo wax walba ay suurtagal tahay in ixsaan iyo samafal lagu sameeyo way soo gelayaan in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faa'iida lixaadna waxay tahay sidii quruxda badnayd oo wanaagga badnayd ee rasuulku sal alla ly slam uu dadka wax u bari jiray oo ah in tusaalayaal dadkii loo sheego sababtoo ah tusaalayaalku waxay soo dhoweeyaan macnihii bay soo dhoweeyaan wuxuu yidhi idaa qataltum fa axsinu alqitlata wa idaa dabaxtum fa axsinu adibxata ixsaankii baa marka tusaalayaal uu u keenay rasuulku sal alla ly slam faa'iida toddobaad waxay tahay inay waajib tahay in la hagaajiyo sida wax loo dilaayo sababta waxaa hadda la tilmaamayaa sidii dilka loo samaynaye ficilka laftiisii hadda ee laga hadli maayo yani habka wax loo dilaayo yaa laleeyahy hala hagaajiyo marka hala hagaajiyo habka wax loo dilaayo sida raajixa waxay tahay waa in sharcigii la raaco ama waxaasi wax maaragtay adag ha noqdaan ama wax fudud ha noqdaane marka sidaa haddii lagu fasiro yani dilkii hagaajintiisii annaga naguma soo arooreyso arrintii ahayd in qofkii guur saxa soo maray ee haddana zina ku dhaca in xukunkiisu uu yahay in dhagax lagu dilo marka lama dhihi karo see dhagax loogu dilayaa way khilaafsan tahay ixsaanulqitla yani dilkii hala hagaajiyadi lalaha way kasoo horjeedaa maxay taa dhagax laisku dilaayo aad bay maarata u dhib badan tahay in la yidhaha maaha marka waa in sharciga uun lagu raaco wuxuuna fare la raaco waayo wabillahi towfiiq